madaxweynaha wakhti uu ka dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta hadal u jeediyey xubnaha golaha shacabka kuwaas oo dhowaan siiya muddo kororsi laba sana ah balse si weyn looga horyimid farmaajo ayaa hadaljeedintiisa xoogga ku saaray arrimihii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho arrimaha doorashooyinka soo jiidashada ciidanka iyo inuu cayiliyo golaha shacabka isagoo weli inkiraya aqalka sare hogaamiyaha wakhtigu ka dhammaaday waxa uu sheegay in qaraarkii labaiyo tobankii abriil ee golaha shacabka in si weyn loogu horyimid oo ay diideen dowlad goboleedyada iyo dhinacyada kale wuxuu dagaalkii muqdisho ka dhacay ku sheegay mid la soo qorsheeyey oo dana gaara laga lahaa farmaajo wuxuu afkiisa ka ilaaliyey in qalalaasahaasi uu sababay muddo kororsigii aamusnaa ee ay golaha shacabku ansixiyeen isaguna uu saxiixay wuxuu isku dayey inuu awood aan jirin u yeelo baarlamaanka wakhti uu ka dhacay isagoo isku ammaanay inuu talada qayb ka siiya baarlamaanka intii uu xafiiska joogay gaar ahaan arrimaha doorashooyinka waxa uu duray xukuumadihii hore oo aan xilliga doorashada kaalin weyn siin jirin baarlamaanka laakiin farmaajo wuxuu is-ilowsiiyey inuu la hadlaayo lana macaamilayo maalin kasta qayb yar oo ka mid a golaha shacabka oo uu tuuray aqalkii sare ee dalka farmaajo oo u muuqday nin qasban ayaa xildhibaanada ka codsaday inay ka laabtaan mashruucii muddo kororsiga ee ay dhowaan soo saareen wuxuu sheegay inuu ogol yahay in wax walba lagu xalliyo wadahadal oo la aado doorasho wuxuu carabaabay inuu daadihinta doorashada ku wareejiyey xukuumadda iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ah maxamed xuseen rooble aqalka hoose ayaa intaas kadib waxa uu codgeliyey codsiga farmaajo boqol iyo afartan xildhibaan oo uu mursal sheegay inay golaha fadhiyaan ayaa aqbashay inay ka laabtaan mashruucii ay dalka halista ku geliyeen oo loo laabto doorashadii dadbaneyd iyo heshiiskii toddoba iyo tobankii sebteembar rooble ayuu farmaajo ku wareejiyey inuu casuumo maamul goboleedyada iyo in la qabto shir degdeg ah wuxuu sheegay inuu rabo in laga wada hadlo heshiiskii toddoba iyo tobankii sebteembar iyo isfahamkii baydhabo oo aan wax shuruuda lahayn markii uu farmaajo tuuray xujadaas wuxuu raaciyey inuu rabo inay shacabku markhaati u noqdaan isaga iyo dhinacyada kale cidda diidan inay doorasho dhacdo xujada farmaajo mid la mid ah ayaa laga filan karaa inay ka timaaddo dhinacyada ka soo horjeeda gaar ahaan puntland iyo jubbaland intii uu hadlayay farmaajo waxa uu sheegay inay dhinacyada ka soo horjeeda sarrifanayaan dhiigga shacabka isagoo mar kale iska leexinaya inuu isagu dagaalka soo qaaday ciidamada ayuu si gooniya ula hadlay iyadoo farriintiisa laga dheehan karay sida uu uga walaacsan yahay in ciidankii qaar ka hor yimaadeen damaciisa waxa uu sheegay inuu ammaanka doorashada ku wareejiyey ra'iisul wasaaraha waxa uu ka sii digay in shuruudo cusub la keeno maadaama uu fahamsan yahay in waxa la isku hayo aanay ahayn amniga doorashada ee ay tahay amniga dalka sababta farmaajo loogu qasbayo inuu wareejiyo amniga guud ee dalka waa inuu dhowr jeer weerar ciidan ku qaaday siyaasiyiinta ka soo horjeeda sidoo kale shuruudaha uu farmaajo ka cararaya inay yimaadaan waxaa ka mid ah inuu qoro warqadda xilgaarsiinta dhowr bilood ka hor intaan waa laga waayey farmaajo laakiin maanta waxa uu ku laabanayaa teendhadii afisoni isagoo galay dagaal dhiig ku daatay dad badani waxay qabaan inuu farmaajo isbeddelay markii uu aaminay inaanay jirin dhabba ay muqdisho uga baaqan karto dagaal oo aan ahayn doorasho kooxda farmaajo la shaqaysa ee sida gaarkaa ugu dhow ayaa in muddaha iibinaysay inaanay reer muqdisho rabin wax dagaal ah oo ay hanti yeesheen ayna ku qasban yihiin inay aqbalaan muddo kororsiga farmaajo si ay dabaqyadooda u ilaashadaan laakiin taas ayaa beenowday markii ay ganacsatadii bilaabeen inay lacag ku bixiyaan in farmaajo la saaro haddii uu doorasho diido ku dhowaad konton xubnood oo ka mid a ganacsatada ugu waaweyn magaalada muqdisho oo dhowaan la kulantay rooble qoorqoor iyo cali guudlaawe ayaa u sheegay inaanay aqbali karin in lagu goodiyo in dabaqyadooda la dumin doono haddii aanay farmaajo aqbalin iyagoo tusaale ugu soo qaatay inay dhismayaasha muqdisho hore u duumisay itoobiya oo ay dhisteen maalin walbana ay shabaabku qaraxyo ku dumiyaan oo ay haddana dhistaan taasina aanay baqdin ku haynin dadka reer muqdisho haddaba sidee u aragtaa inuu farmaajo dagaal kadib aqbalay inuu ka laabto muddo kororsiga uuna aado teendhadii afisoni iyadoo uu roob la hogaaminaya doorashada maxay kula taadi